dowladda waa waxaan kafilaynay kama helin haddaan dowladaan waxaan uga filaynay uga weynay magac soomaaliyeed yacni maaragtaa ka gobol ahaan na kama helin waxaan ka rab saas iskula sii jiri ma doono gobolka wixii ka dhacana qaybay ku yeelan doonaan amni sooma khaasatan ugandhays inaan ku filannaha marays anigu waxaana ahay oday guud in badan ka hadlay arrintan jawaab cad haddii laga waayana waxaan hor kacayaa oo ku baaqa oo in badan ku baaqi jiray nabadha ku baaqi jiray saakay waxay iga eg tahay oo meydkaas soddon iyo toddoba maalmoodna uu ku jiro tallaajad saaka waxaa iga dhammaaday wax dulqaad leynaa ayaan shacabkayguna gacmaan ishaysanaa ka codsanaynaa dowladda iyo taliyaashaaya ciidamada waxaan ka codsaynaa wixii dhaca ogaal darray ku dhicin inaysan na dhigin